magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso ayaa waxaa ka socda hirgelinta wadooyin laami ah oo dhex mara daafaha iyo gudaha magaalada inkastoo maamuladii hore usoo maray dowladda hoose ee degmada boosaaso ay ka qayb qaateen hirgelinta wadooyin dhowr ah oo laami ah ayaa doqa cusub ee degmada boosaaso ee dhowaan la doortay injineer yaasiin mire maxamed waxa uu soo bandhigay qorshe cusub oo wax looga qabanayo ciriiriga wadooyinka ka jira waxaan hadda bilownay afar wado oo laami ah taasoo dowladda hoosena qayb ka tahay contributionka degmadu ay qayb ka tahay dowladda dhexe ee puntland ay qayb ka tahay sida barnaamijka j p l g oo kale wadadii ailaboorka oo haadkii labaad wadada jidka soddonka loo yaqaan ee haadka gala oo dekeda ka baxa culayska ka qaadaysa magaalada wadadaas waa wadnaa meel fiican bay mareysaa haddana waxaanu rajo ku rajo weynahay inay dhowaan dhammaato waa mashaariicdii labada kun iyo shan iyo tobanka oo hadda sanadku gabagaba maraayo guddoomiye waxaad ii sheegtay afar wado oo laami ah oo magaalada boosaaso dhex mara inaad iminka gacanta ku haysaan dhaqaale intee leeg ayaa ku baxay wadooyinkaas yaase idinka gacan siiya xaqiiqatan wadooyinkaas waxaa qeyb ka ah hay-adda barnaamijka j p l g iyo hay-adda u n habitat bartiner baanu ku nahay dowladda hoosena contributionka qeyb bay ka tahay oo qeybteeda bixisaa dowladda dhexe ee puntland ee wasaaradda maaliyaduna qeybteeda ka tahay waa barnaamij iskaashiya oo socday hadda mashruucii labaad baa socda oo sanadkii labaad welina waa ku rajo weynaa inuu sii socdo marka qeybteedaanu ka qaadanaa kuwana waxaa jira ay isu xilqaameen xataa ku baraarugeen shacabkii oo iyaga ruuxdoodu hadda inkasta oo isfahantay eryadoodii diyaar u yihiin inay contributionkooda qeyb ka noqdaan taasoo ka turjumaysa barnaamijkii puntland haisku tashato ee madaxweyne doctor cabdiweli maxaa cali kaas uu ku dhawaaqay marka runtii boosaaso waxaan oran karaa waa waktigii horumarkeedu uu ugu baahsanaa ugu fiicnaa waxaana ku rajo weynahay shanta sano mandatekaygu yahay haddii alla idmo inay noqoto shan sano oo ka duwan sanadihii soo maray baan ku rajo weynahay hirgelinta wadooyinkan waxaa barbar socda arrimo dhowr ah oo lagu horumarinayo bilicda magaalada sida dhireynta jardiinooyin lagu nasto gaadiidka oo loo sameeyo goobo ay ka baxaan iyo arrimo kale oo dowladda hoose ee degmada boosaaso ay gacanta ku hayso
sidoo kale waxaanu wadnaa dhirayn aanu dhiraynayno wadooyinka magaalada si bilicda iyo horumarka magaalada ay no noqdaan in kuwa la jaanqaada adduunka taasna waa wadnaa iftiimintii baanu wadnaayo waxaanu gelinaynaa wadooyinka solar insha allahu tacaala bishan soo socota haddii rabi idmo waxaan ku bilaabi doonaa wadooyinka qaar kuwa halbowlaha ah magaalada farasmagaalaheeda ah waxaanu hadda qorsheynayna inaan sameyno magaalada jardiino ma laha magaalada jardiinooyin qorshaha noogu jirta haddana waa bilaabeynaa sidoo kale waxaanu qorsheyneynaa oo hadda already bilownay inaanu sameyno barkin sida basaska meelshay ka baxaan boostejyaday ka bixi lahaayeen meel fiican bay ii mareysaa waxaan ku rajo weynahay dhowaan inaanu bilowno sidoo kale waxaa qorshaha igu jirta oo aan hadda wadnaa oo banaynteeda iyo barnaamijkeedii wadnaa boostejo guud ooay magaaladu yeelato qayb weyn bayna ka tahay hadda qorshaha iyaga ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka hadii rab xaafadaha magaalada boosaaso waxaa ka jira duminta guryo deegaan iyo kuwo ganacsi oo si aada ugu dhowaa meelaha wadooyinka laga sameynayo taasoo duqa degmadu sheegay in aysan ka imaan muran iyo isqabqabsi waxaa nasiib wanaaga in bulshadu ay ku baraarugtay in horumarka wadadu cid walba gaarayo isagana uu dan u yahay kan kaloo dariskiisaana uu dan u yahay taas waa mid ay bulshadu ku baraarugsan yihiin waxaa la socotaan hadda wadooyinka dhammaan la dhisaayo guryaha soo galay wadada dhammaan dowladda hoose waa banaysay qayb baa la dumiyey dadku iyaga maxay tahay maqsuudka ah in la dumiyo guryahaas waana qayb horumarka ka mid ah adeecadahay ka hadleen ma aha wax looga bahalkeynayo cid walba iyadoo maqsuudah oo u mahad celinaysa dowladda hoose iyo wadada soo martay jidkaas iyo opportunity-ga ay heleen oo wadooyinka kale aana helin baa socota waana wax aada loogu farxo magaalo xeebeedka ganacsiga puntland ee boosaaso ayaa waxaa muuqata in sanadihii u dambeeyey ay si xawliya u socdaan dhismayaal casri ah oo isugu jira huteelo jiif kuwo cunto goobo ganacsi waxaana la filayaa in bilowga sanadka cusub ee laba kun iyo lix iyo toban dib loo furi doono garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso oo dib u habayn iyo ballaarin lagu sameeyey faadime yaasin jaamac v o a boosaaso